muqaadaro wuxuu ka doonayaa oo uu sharxu yahay xilka hubinta mutlex shirku
الرحيم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته odayaasha dhaqanka cuqaasha kale ee degmada burtinle waxgaradka dhallinyarada aqoon-yahanada gabdhaha saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad iyo mar saddexaadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn waxaan idinka mahad celinayaa ajiibiddaa soo ajiibteen munaasabadatan iyo codsigii aan idinka codsaday inaad ii timaadaan aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waana ku mahadsantihiin ilaahayna miisaankiina xasanaadka haynu ku daro ehel baynu nahay haddaynu isdalbanno inaynu isu nimaanno isa soo ajiibno shareecada islaamkaa qabta dhaqankeenna suuban baa qaba waa idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba munaasabadatan mudanayaal iyo marwooyin waxay ku saabsan tahay inaan isu soo taagay inaan qabto xilka xildhibaannimada dowladda puntland ay ku leedahay degmada burtinle mid ka mida kuraastaas inaan isu soo taagay ayay ayay ku saabsan tahay munaasabadda tani xildhibaan xildhibaanku wuxuu matalaa shacabka wuxuu matalaa deegaanka wuxuu matalaa guud ahaan puntland marka ugu horeysana saldhig waxa uu ah degmo ama deegaan deegaankan burtinle labada xildhibaan ay leeyihiin mid ka mid ah ayaan doonayaa haddii ilaahay idmo aadna ii ogolaataan inaan booskaa buuxiyo idinkuna shaqeeyo idinkuna adeego dowladda puntland waxay ka kooban tahay saddex gole ama saddex unit oo mid walba shaqo gaara leeyahay mid waa midka xeerdejinta oo waa waxa weeye waa midka hadda aan isu soo taagay mid ka mida kuraastiisa wuxuu dejiyaa xeerarkii dowladda ay ku shaqayn lahayd iyo nidaamaadkii wuxuuna u qareemaa bulshada guud ahaan puntland iyo gaar ahaan qof walba deegaanka laga soo doorto midna waxa weeye waa midka fulinta oo xukuumadda ayaa iska leh golahan ayaa doorta ciddii fulin lahayd xeerarkaas iyo nidaamyadaas midka saddexaadna waa midka waxa weeye xeerlaalinta oo maadaama aynu nahay bulsho meel ku nool waxyaabaha gafafka oo ka dhacaya ama xukuumadda ka dhacaya ama ka dhacaya shacabka ayuu xeerlaalin u noqdaa oo waxa weeye xeerarkii la qortay waafajiyaa sideedana waxa weeye dastuur waa midka ilaahay ugu soo dejiyay koonkan in lagu maamulo waxaynu annagu leenahay laakiin waa xeerar ama xeer dhaqan ha ahaato ama xeer dowladeed ha ahaato xeerarka ay dejinayaan golaha shacabkuna waxa weeye waa hab dhaqankii bulshada ee xeerka asalka oo aynu ku dhaqmaynaa waa midka rabbigiina abuurtay uu noo soo dejiyey annaga iyo insiga annaga iyo jinku inaan ku dhaqanno oo waxa weeye wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun inaan ilahay caabudno wey intaas waa hordhac waxaan rabaa inaan iskiin baro idinkoo intiina badan bay taqaanaan maxamuud waxa weye waa nin dal jooga waa nin waxa weeye dalkan puntland ku dhashay ku barbaaray marar yaroo waxbarasho meelaha u aaday mooye inta badanna joogay intiina badanna aad taqaanaan oo aan waxa weeye jamac jamac iyo mafrid mafrid aan idinla soo shaqeeyey laakiin waxa weeye maxamuud wuxuu ku dhashay deegaanka roox ee hoos yimaada gobolka mudug wuxuu ku barbaaray magaalada muqdisho waxaana ku soo bartay waxbarashadiisa qur-aanka kariimka iyo iyo dugsiga hoose dhexe iyo sare iyo machadka siidam ee maamulka iyo maaraynta maxamuud markii burburku dhacay wuxuu ahaa dadkii ku soo laabtay meeshu xuduntiisu taallay oo ku dhashay adii ayaan puntland ku soo noqday gobolada tan iyadoo aysan dowladda puntland jirin waxaan markaas ka mid noqday dadkii u shaqaynayay bulshada dadkii u shaqaynayay bulshada ayaan ka mid noqday bulshadaas waxa weeye waxaan ka soo qabtay xilal tiro badan oo kala gedisan shaqadii ugu horreysaan qabtay waxay ahayd eeraboorka gaalkacyood oo nidaam loo samaynayay dakhli uruurina oo aan ka mid ahaa dadkii dakhli uruurintaas hindisay oo shaqooyinka wax ka qabtay oo waxa weeye wax badan oo nidaamah halkaa ka fuliyey dabadeedna waxaan ka mid noqday shirkadii isgaarsiinta ee gaalcom la odhan jiray mas-uuliyiinteedii ugu horreysay oo shaqooyin tira badan ka soo qabtay min galdogob ilaa boosaaso oo aan muddo siddeed sano ka badan u shaqaynayay labadii kun waxaan haddana u shaqo bilaabay isla wasaaradda maaliyadda oo puntland qaybteeda gobolka mudug oo aan kastamiska min bursaalax ilaa iyo garaacad ama jariiban aan ka shaqaynaynay waxaan kaloo sameey ka soo shaqeeyey shirkad hay-ada madax bannaan oo hay-adda u n d b hay-adda care international iyo hay-ado yaroo maxalliga oo la leeyahay kaalo oo aan shaqooyin badan ka soo qabtay gobolka mudug guud ahaan iyo gobolka nugaal degmooyinkiisa burtinle iyo jariiban labadii kun iyo sagaalkii waxaan ka mid noqday golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo oo aan waxa weeye muddo sanad iyo bara ka shaqaynaynay aana ka mid ahaa guddiga joogtada ah ee degmada gaalkacyo golaha deegaanka labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo saddex iyo tobankiina waxaan aqoon kororsi u aaday ee dalka Zambia iyo ganacsi isku jira oo aan ku maqnaa muddo saddex sano ku dhow dabadeedna labada kun saddex iyo tobankii bishii maarso waxaan ka shaqo bilaabay hay-adda wadooyinka puntland ee awal loo aqoon jiray neesha haddana loo yaqaano Puntland Highway Authority oo muddo afar sano oo toddoba maalmood dhiban aan xilka hayay in badan oo idinka kamid ahna aan ka wada shaqaynay wadooyinka Puntland ku yaala guud ahaantood iyo qayb kamid ah degmada Burtinle waxaa lagu xasuustaa buundada saddex qolley oo shaqooyin muhiim ah ka qabanay wadada tan xarfo iyo iyo iyo Burtinle oo iyada laftigeeda shaqooyin badan ka qabanay oo godadkii aan buuxinay mashruuca wadada lagu dayactirayo garowa gaalkacyo oo aan dhiraandhirintiisii iyo soo dabidiisii iyo diyaarintiisii aan halbowle u ahaa muddo dheerna mashruucaas uu bandhin ahaa ilaa ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii oo maxfiiska si toosa ula wareegay waxaan suuro geliyey in mashruucaasi uu soo gaaro heer bilow ah oo shaqadii cid qaadato oo waxa weeye shaqadii la bilaabo dabadeedna halkaas ayaan shaqada uga tegay iyadana waxa weeye waa shaqooyinkan soo qabtay labadii kun iyo toddobiyo tobankii ilaa laba kun saddex iyo tobankii shaqooyinka aan ka qabtay wadooyinka waxaa lagu xasuustaa buundadii midigar oo go'day oo runtii go'doomisay rugtii ganacsiga ee puntland iyo puntland inteedii kaleeto xilligaas waxaa joogay madaxweyne cabdiraxmaan faroole waxaan suurtageliyey in si ku meel gaara aan u dhiso waddo ku meel gaar ah oo dhinaca laga isticmaalo dabadeedna waxaan hindisay naqshadda buundadaasi lagu dhisayo waxaan kaloo hindisay qaabka lacagta lagu dhisayo loo soo ururinayo anigoo u qaybiyey qayb dowladda puntland aan ku qoray oo xafiiskaygii uu ahaa halbowlaha shaqadaa qabanayay oo aan ku deeqnay aniga shaqaalahaygii xilligaas inaan mushaaraadkaygii ay u noqoto saldhig muundadaa lagu dhiso waxaan kaloo samaynay qorsho looga qaadayo gaadiidka waddadaa maraya in ay lacag bixiyaan aysan dareemayn dabadeedna waxa weeye waddadii lagu dhiso waddadaas buundadaa waxaa lagu dhisay lacag gaaraysa toddoba boqoloo kun oo doolar oo hal doolar oo ka mid a uusan dibadda ka imaanin gudaha puntlandna laga aruurshay aniguna aan ahaa maskaxdii ka dambaysay iyo ciddii عرسي يعدي نقصدها سميسي muddadii aan hayadda wadooyinka joogay dhul badan oo gaari waa ahaa oo aysan dowladda puntland gaarin ayaan waxaan gaarsiiyey xafiiska aan anigu odayga ka ahaa ama madaxda ka ahaa sida degmada xaafuun iyo bandarbayla oo aan ka samaynay wadooyin bayla magaalada la yidhaahdo magaalooyinkaas waxay ahaayeen meelo aysan gaarin nidaamka dowliga ah waxaan kaloo samaynay degmada ayl oo bada iyo daawo dhexdooda aan ka samaynay shaqo muhiim ah oo dadka kalluumaysatada u saamaxaysa inay kalluunkoodii si fudud ku keenaan garowe waxaan kaloo samaynay wadada wadaagsin oo aanu lixdan kilomitir oo toos ah oo aan samaynay iyadoo xilliga aan shaqada bilaabayey shariiban iyo gaalkacyo loo soconayay siddeed saacadood iyo in ka badan markii aan shaqada ka tegayna loo soconayay saddex saacadood gaariga fudud gaariga culusna afar saacadood loo soconayay waxaa kaloo lagu xasuustaa intaan xafiiska joogay magaalada tan burtinle oo aanu ka samaynay wadooyin meelo badan aan meydka laga saari karin aan shaqaalihii hay-adda wadooyinka iyo gaadiidka anu aan mas-uulka ka ahaa aan u soo diray iyadoo aysan ahayn maandaydka hay-adda wadooyinka ee ay ahayd maandaydka dowladaha hoose waxaan kaloo samaynay degmada gaalkacyo magaalada magaalo madaxdeeda gaalkacyo oo aan wadooyin u samaynay dhulka magaaladu ku fidayso magaalada gudaheedana aan wadooyin badan ka samaynay waxyaabahaas waa waxyaabihii aan ka xasuusto in badan haddaan hadda caawa maanta bilaabo waxaa suuragala in gobolka noogu dhaco shaqooyinkan soo qabtay afartaas sano waxaan filayaa inaa intiina badan markhaati ka tihiin waxaan filayaa inta in inaa intiina badan markhaati ka tihiin shaqooyinkii aan dalka u soo qabtay muddadii aan waxa weeye hay-adda joogay iyo muddadii ka horeysay oo waxa weeye aan ka soo shaqaynayay waxaan leeyahay khibrad maamul khibrad dowladnimo ee lix iyo labaatan sano ah 1992 ilaa 2017 ayaan u soo shaqaynayay heerarka kala duwan ee maamulku yahay 2017 markaan shaqadii dawladda ka tegay waxaan ku biiray oo u wareegay dhinaca samadoonnada anigoo la shaqaynayay odayaasha cuqaasha ah ee beelweynta cumar maxamuud iyo guud ahaan beelaha harti ee gobolka gobolada Puntland daga anigoo waxa weey hadba meesha ay iga qabsato shaqada ka qabanayay ilaa hadeerna aan oday ka ahay gudiga gacanta ku haya dhaawacii tukarraq oo ku soo dhaawacmay waan guri u kareynay dhaqaale u ururinay aan intooda badanna wixii dalka wax looga qaban karin dibadda aan u dirnay annagoo kaashanayna annagoo kaashanayna shacabkeenna dowladeenna iyo cuqaasheenna iyo ganacsatadeenna far keliya fool ma dhaqdo waa halkudhegayga waxaan aaminsanahay haddaynu iskaashanno oo dowlad shacab cuqaal iyo ganacsato aynu gacmaha isqabsanno inaynu wax badan qabsan karno intaas waxa weeye waa taariikh nololeedkaygii waxaan jeclahay inaan hiigsigayga wax yar ka tilmaamo runtii khibradayda maamul waxay siinaysaa xubinta xildhibaanka ee puntland inaan wax badan ku qaban karo anigoo shacab ah anigoo shaksiya anigoo shaqaale dowladeed ah haddaan qabtay waxyaabaha tirada badan iyo waxyaaba badan oo idinku amarkhaati ka tihiin waxa weeye haddaan u helo mandate dowladeed inaan bulshadayda u qareemo bulshadayda u adeego bulshadayda u shaqeeyo waxaan qaban karaa baan isleeyahay wax ka badan wixii aan ku qabtay shaksinimada wixii aan ku qabtay voluntaryga iskaga ku qabsada wixii aan ku qabtay shaqaalaha dowladnimada hiigsigayga waxaa ugu horeysa xoojinta iyo midnimada dadka degan guud ahaan puntland gaar ahaan gobolka nugaal khusuusan degmada burtinle waxaan rabaa inaan xoojiyo midnimada dadkaas haddii la midoobo wax badan baynu qabsan karnaa haddaynu tafaraaruqsan nahayna wax badan baa naga ba'soomi karaa waxa qodobka ugu horeeya waxa weeye midnimada inaan ka shaqeeyo puntland guud ahaan midnimada gobolka nugaal midnimada degmada burtinle iyo gobolada kaleeto oo aynu waxa weeye deegaan ahaan degno qodobka labaad waxa weeye isku isku xirka golaha dhaqanka siyaasiyiinta saraakiisha ganacsatada iyo bulshada rayidka ah inaan isku xiro oo anigu aan noqdo meeshii ay ku soo hilanayeen bulshada rayidku ay ku soo hilanaysay dumarka dhalinyarada iyo aqoon-yahanadu iyo saxaafaddu meeshay ku soo odayaashu waxyaabaha laga rabo oo ay ka rabta bulshadu inaan halkaa uga gudbiyo waxyaabaha dowladda dhexe laga rabo halkaa inaan anigu noqdo center information ciddii khabaarta u kala gudbinaysay waaxyaha kala duwan si aynu u helno bulsho midaysan oo wax wax wax wax wax badan qaban karnaa qodob saddexaad waxa weeye u qareemida dadka aqoon-yahanada ah oo wax soo bartay inay helaan fursad ay aqoontoodii ku gudbiyaan dhakhaatiir badan baa joogta aqoon-yahano badan baa degmada jooga ama guud ahaan gobolka in aan u suurtogeliyo ninkii dhakhtarka ahaa inuu m c h kii ama isbitaalkii ka shaqeeyo oo aanu u sameeyo fasilitiskii iyo adeegu ku shaqayn lahaa ninkii injineerkaa inaan sidoo kale u suurtogeliyo gabadha waxa way hal abuur kale inaan hal abuurkeedii u suurtogeliyo bahdan saxaafaddu sidoo kale qodobkaasna waa qodobkayga saddexaad inaan bulshada u sameeyo oo u qareemo inay shaqo abuur helaan qof kastana fursad uu ummaddiisa wax ugu qabto u helo heer puntland iyo heer dowladda federaal labadaba qodobka afraad waa u qareemidda saamiga deeqaha waxbarasho waxaan ogsoonnahay in soomaaliya ay hesho deeq waxbarasho oo ka badan kumanaan sanadkii haddana waxaynu ogsoonnahay inaan deeqda waxbarashada aan si saxa loo maamulin degmooyinkii aysan soo gaarin gobolladii aysan soo gaarin ardaydii ka baxday dugsiga sare iyagoo aan awoodi karin inay jaamacad wax isaga bixiyaan heli karin deeqdiina ama inay dhacdo ama la musuqmaasuqo waxaan u qareemi doonaa ardayda degmada burtinle iyo guud ahaan gobolka mudug iyo nugaal iyo puntlandba inay deeqaha waxbarashada si siman looga wada faa'iidaysto iyadoo aysan ku xirnayn wax condition ah iyo wax shuruud ah waxaan kaloo u qareemayaa in la wadaago resourciga dalka khayraadka dalku leeyahay khayraadka dalku leeyahay waxa weeye canshuurta laydinka qaado in laydinku soo cesho in waxa weeye macallimiinta iskuulaadka dhigaysa si waxbarashada ay u jabto in la kabo oo loo helo waxa weeye cid hawshaas idinka xigsata waxaan ogsoonnahay deeqda waxbar deeqda bulshada caalamku ay Soomaaliya siiso ama Puntland siiso inay boqolkiiba 75 in ka badan ay dib u laabato iyadoo cid isticmaasha iyo hab loo isticmaalaysa aysan jirin waxaan idin sheegayaa inaan anigu leeyahay saddex xirfadood xirfad waxa weeye waa xirfad maamul oo aan dowladda waxyaabaha idinka jira aan idinka keeni karo xirfadna waa xirfad dhaqan oo aan odayaasha dhallinyarada haweenka bulshada qaybaheeda kala gedisan aan aqaano mid walba luuqadda lagula hadlo mid walba qaabka loola shaqeeyo xirfadaasna waa xirfad ilaahay siiyey oo aan leeyahay oo aan isku ammaanayn intiina badan markhaati ka fulan xirfadda saddexaad oo aan leeyahay waxa weeye international community-ga ama beesha caalamka qaab loola hadlo mashaariica looga dhaadhiciyo looga soo dhinaandhiriyo ayaan ayaan iyana yaqaanaa oo aqoonteeda leeyahay oo aad practical u aragteen mashruuc kii puntland la siiyey oo intaa xanibnaa waddadan garoowa gaalkacayo inaan muddo gaaban kusoo dhinaandhiriyey heerkii fulintana aan keenay anoo ka faa'iidaysanaya saddexdeeda xirfadood waxaan isku dayayaa oo ballan qaadaya hortiina ka ballan qaadayaa inaan saddexdeeda xirfadood bulshadeeda uga faa'iideeyo oo aan maamulka puntland iyo maamulka federaalka waxa idinka maqanba aan anigu noqdo qareenkii idinku qareemayey oo halkaa cadka idinka jiray ini soo dhicinayay waxaan kaloo ballan qaadayaa bulshada dhexdeeda inaan ka shaqeeyo oo aan mar noqdo dhallinyaro oo dhalinyada la shaqeeyo mar noqdo sarkaal oo aan la shaqeeyo saraakiisha mar noqdo bulshada rayidka ah oo hooyooyinka iyo saxaafadda la shaqeeyo marna aan aan samadoon noqdo odayaasha la shaqeeyo waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan international community-ga wixii mashaariica oo idinka xaniban oo degmada tan iyo guud ahaan puntland ay xaq u leedahay inaan iyadana raadiyo oo xirfadeeda dadka uga faa'iideeyo waxaan kaloo qodobka shanaad uu noqonayaa inaan u qareemo in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso dalkeennu wuxuu u baahan yahay in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso dhul ballaaran baa ilaahayna siiyey wax badan oo khayraada ku jiraan fursado badan laga samayn karo shaqo abuur badan laga samayn karo meelo badan oo dalkeenna ka mid ah waxaa lagu tilmaamaa gaariwaa waxaana keenay kaaba dhaqaala ayaysan lahayn ama jidad buusan lahayn booraan jirin dekedaan jirin waxaan ballan qaadayaa iyana inaan u qareemo si dalkeenna xeebta dheer oo aan leenahay puntland ama degmada ama gobolka nugaal iyo iyo mudug inaan u qareemo degmada dekada garacad dhismaheeda aan u qareemo oo dadka u qareemaya aan awalna qayb ka ahaa haddana aan qayb ka noqon doono haddaad xilka ay siisaan waxaa kaloo waxaa kaloo jirta iyadan iyana eeraboorka magaalada gaalkacyo oo isaguna hadda uusan la jaan qaadi karin ama la tartami karin eeraboorada ka jira puntland ama soomaaliya iyana inaan u qareemo in halkaa eeraboor ay hesho ilaah iidankiis waxaan kaloo ballan qaadayaa insha allahu tacaala ilaah iidankiis anoo ilaahay kaashanaya iyo bulshadayda inaan wadooyinka burburka ka muuqda iyana aan u qareemi doono meel alle meeshay jirtana aan ka raadin doono sidii loo dayactirin lahaa wadooyinkaas qodobka lixaad waxa weeye inaan diyaariyo hogaankii berito waxaa lagu yaqaanaa qofkaynu xilka u dhiibanno inuu cid kasta oo karti leh ama cid kasta oo waxqaban ka dhah uu geeska geliyo anugu inaan ka bedelnaadaan rabaa haddii alla idmo haddii shantaas sano dhammaatana mar labaad soo doonan maya xilka kan waxaan jeclahay inaan ciddii bedeli lahayd aan wax ka diyaariyo waxaan jeclahay ciddii mustaqbalka shaqooyinka dowladda noo qaban lahayd inaan wax ka diyaariyo aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in xilkaas waxa wey ammaano waxaa li xilkii dhulkaa diiday isaga shiikhu hadda hadda hadda noo akhrinaya aayaddaas laakiin haddii aad hubtid inaad shaqadaa ka bixi kartid waad raadin kadhaa sidii nabi yuusuf alayhi salatu wasalaam anigu waxaan hubaa xilka inaan gudan karo oo ka soo bixi karo oo aan waxa weeye haddaan gudan waayo kasoo bixi waayena sidaa igu dhiibtaan aan idinku soo celin doono aad iyo aad waa mahadsantihiin assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu